degmada goldhoogob iyo ka guuleysatii tartanka banoonka lote ee degmooyinka gobolka mudug ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland kaasoo laha gebagebeeye ciyaartinka dambaytiyaha aytitayo tartanka degmooyinka gobolka mudug weliba yo isku kahorkoyana degmooyinka iyo shalhayan goldogob iyona gaalkacyo walina daqiiqadooyinka ciyaartalinka talagaliyeeda laska dhaaf waayay ee baraaje eberyon eber haabahaatose ciyaartooyda degmada goldhogobyo iyoon suurtagali inyo dhigsho gaalkacyo iyo ku kaadkadan shan iyone afaro gool kulade qaar kumada taageerayaalka iyagoo ku hadalan dareen shukureed ciyaarta waa jamaahiirtii qalbigu jabay saantaydi waxaan ku wataa goofan aan ku wataa aan ma uma baahna ishag weydiiniyo waxaas bismillahi raxmaan horta shucuurtayda dareenkii lama soo koobi karin xaaladaydi waa isku aadanayd ilaa bahashii waxaan ku laa laysmari waaye bir ay noqotay aakhirkii riigoro laysla aaday dee riigorona wadna xanuugta waa dareemi kardha markii kubadda diilinta la dhigo oo ulaadayo bahalkii ishag ciyaartooyga ulaadayo waxaa fiirinaysaa keliya cagihiisa boortiyeerka cagihiisa waxbaa fiirinaysaa aad kii goolkiibarka cagihiisa fiirinaysaa balmeeshu fiirinaya inay shabaqa gaadha iyo waxaas laakiin aniga aakhirka ugu dambeeya wixii ugu yaabka badnaa waxay ahaayeen kubadda aan bisi ka ohayo birta dulmadhay baa arkaan intaas ay ugu yaab badnay waxaan garoon kala kulmay iyo dhowr baa sukaan ka soo hoosbaxay marna ismalayn waa lagaa badinayaa waana filaynaa runtii reer galdugob inay koobka qaadayaan waana filaynay ciyaar wanaagga iyo runtii adaabta iyo isluubta ay soo bandhigeen macanunkuna aad iyo aad buu mahadsanyaatay abaabulkiisa shaqadiisa iyo nidaamkiisa wanaagsan iyo siduu u socday waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bahda saxaafadda oo qayb lixaadla ka qaadatay arrintan runtii waxaan dhihi karaa saxaafadda ma iloobi karno sababtoo ah saxaafaddu garoonka cawaale iyo isboortiga gobolka mudug labadaba garab fiican bay siiyeen gudoomiyahaga gobolka mudug faysal sheekh cali yase ku hadlay tartanka
waa maalintii ugu dambaysay oo faynalka ahayd waxaan nasiib u yeeshay oo ku guulaystay degmada goldogob waa ay isu soo hareen degmada gaalkacyo waxaan rajaynaynaa ciyaaraha dambe in wasaaraddu ay nagala qayb qaadataan rajaynaynaa insha allahu tacaala intaas waa mahadcelin iyo wasaaraddii waxaa farxadii ammaantaysa tartankani inuu qabsoomo oo uu ka qabsoomo gobolka mudug waa tartanka kubadda cagta gobolka mudug wuxuu ahaa tartan dhallinyarada gobolka mudug ay u hamuun qabaan daawashadiisa ka qaybgalkiisa inay garoommada soo camiraan inay isku xifaaltamaan inay degmooyinka kala taageeraan buu ahaa dhinaca kale wuxuu ahaa tartan ay ku baaqatay wax badan oo dhallinyaradu ay uga gaabsan karaan daroogada qabyaaladda tahriibta iyo wax badan waxaannu dhallinyaradu ay u baahan tahay sbays ay hibadooda ciyaareed ku soo bandhigaan oo ay haddii ilaahay kuu roon yahay ku tartamaan oo qof walba xirfaddiisa uu ku soo bandhigo ayadana insha allahu tacaala waa joogtaynaynaa insha allahu sanad walba ciyaaraha degmooyinka sidaan u qabanay kolley intaan joogo waa qabsoomayaan waxaa kale oo aan rabaa degmada gaalkacyo inaa u diyaargarowdaan tartanka kubadda cagta ee gobollada oo gobollada puntland oo lagu qabanayo gaalkacyo kowda bisha sebtembar waxa aad maqlaysaan waa dabaaldegi goldogobbaa dabaaldegaysa tartankan yase usahaay koox xamaasad badan kaas oo usaha bilowday tumiyanaliti belijalaayo waliniyo ku qayb galeena toddobada degmo dhinaga kaleed intiise tartankan usu socday waliba la kaxulaya ciyaartooyada gobolka mudug ciyaaro gobolada maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ee dhiyi doona bilo sebteembar